بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saas annaga sula taagan oo hadalkii soo dhowaynta ay waxay isu jeedinayna bug haddana bug haddana bug
بالصليب راسه واخفض النار maxaan ka naqaan weeraradii ugu muhiimsanaa ee lagu beegsaday xasan gurguurte kuwaas oo halis geliyey noloshiisa sideese madaxa kooxda riddada soomaaliya u arkaa khataraha uga imaanaya dhanka mujaahidiinta al-shabaab kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayey sida bulshada reer hiiraan dhanka sumuudka iyo sugnaanta ay uga dayan karaan bulshada reer khaza oo lagu soo gebagabeeyey degmada buqa qable ee walaayada islaamiga ah ee hiiraan walaayada islaamiga ah ee galgaduud oo degmada ceelbuur ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka cadowga waxaad maqli doontaan waraysiyo aannu la yeelannay taa'ibiintaasi qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barahaan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxaan ka naqaan weeraradii ugu muhiimsanaa ee lagu beegsaday xasan gurguurte kuwaas oo halis geliyey noloshiisa sideesaa madaxa kooxda riddada soomaaliya u arkaa khataraha uga imaanaya mujaahidiinta al-shabaab warbixintaasi waxaa qalinka u qaatay walaalkeen elyaas cabdulaahi kadib markii ay noqdeen hoggaanka sharta iyo dubbaha loo adeegsado duminta ummaddan muslimka ah iyo astaanta dabadhilifnimada iyo khiyaanada ayay noqdeen hadaf sharci ah oo ay tahay in laga zuuliyo lagana horleexiyo dhulka iyo addoommada rabbi weliba iyadoo la raacaya amarada ilaahiga iyo towjiihaadka rabbaaniga ah
وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa awaamirtaas waxay labaatankii sane ee lasoo dhaafay u istaagtay sidii ay ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed uga horleexin lahayd madaxyaweynta dalkan ku soo hogaamisay cadowga saliibiga ah diinkoodiina ku baddashay sandareertada yar ee liidata halyeeyada haldoorka ah iyo rijaasha qarsoon ee ka howlgala gudaha cadowga ayaana u istaagay sidii ay harsi iyo hoyaadba ugu diidi lahaayeen madaxda riddada ee ay gaaladu u soo wakiisheen gumaynta ummadda soomaaliyeed allah fadligiina kuwo badan oo ka mid ah ayaa dhegta dhiigga loo daray halka kuwa kalena ay sugayaan masiirkaas la mid ah intaba ay ku taagan yihiin dariiqaasi mid ka mid ah hogaamiyaashaas ay soo carbiyeen dowladaha sharta muddo laba jeer ahna ku soo fadhiistay kursiga ugu sarreeya kooxda riddada soomaaliya waa xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte oo mudaxileedkiisii labaad hogaaminaya kooxda filla soomaaliya balse murtadkan ayuu kursiga xukunku ku noqday kaabuus ceersanaya oo uusan hoyaad iyo har midna ku helin isagoo quus ka taagan xaaladda amni ee ay ku sugan tahay xukuumaddiisa ayuu toddobaadkan maqaal dheer oo uu ku daabacay wargeyska asharqul awsad ee ka soo baxa dalka ingiriiska uga hadlay iskudayadii dil ee uu ka badbaaday saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay weeraradan oo lagu doonayay in lagu qaarijiye ayaana dhacay mudaxileedkiisii koowaad intii u dhexaysay laba kun labaiyo toban ilaa laba kun toddobiyo toban halka kuwo kalena ay dhaceen shan iyo tobankii mey ee sannadkii laba kun labaiyo labaatan oo ahayd markii uu ku soo rogaal celiyey kursiga filla soomaaliya haddaba allah idinkii waxaan warbixintan isdultaag ugu samayn doonnaa howlgalladii lagu beegsaday ninkan ee lagu doonayay in lagu soo afjaro noloshiisa balse uu ka badbaaday innagoo soo sardin doonna qaabkii ay u kala horreeyeen iyo goobihii ay ka kala dhaceen maalintii muxuu ahay aniga la doortay maalintii ka laba ahayd ee wasiirka arrimaha dibadda ee kenya yimid dalka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu usoo dhiibo wada saas annagoo sula taagan oo hadalkii soo dhoweynta ay wixii isu jeedinaynaa bug haddana bug haddana bug
الصليب راسه اهتدنا يا طواغيت السياسي وشلة القوم الخساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي منكم شعبي قاسي قتلكم واجب أساسي bishii sebteembar ee laba kun labaiyo toban maalmo kadib markii si rasmi ah loogu doortay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu dhacay iskudayigii ugu horreeyey ee lagu doonayay in dhegta dhiigga loogu daro ninkan xilligaas ayuuna ku sugnaa hotel jasiira ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona kulan la lahaa wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda kenya xilli warbaahintu uu la hadlayey ayayna mar qura ka dul shanqareen jugta camaliyaad istishhaadi ah oo ay xigtay in halyeeye inqimaasiyiin ah ay u daateen gudaha hoteelka jasiira duulaankaas ayaa ahaa fariin cad oo uu dhiig ku hardhan yahay oo loo diray hoggaanka riddada looguna sheegay inaysan amni ku noolaan doonin sida laga daawan karay muuqaalada ay kaamirooyin ku duubeen gurguurta ayaa isku dayey in uu ku sii sugnaado gudaha hoteelka oo uu halkiisa ka sii wato shirka jaraa'id balse markii dambe ayaa si dirqi ah halkaas loogala baxsaday bishii sebteembar sannadkii laba kun saddex iyo toban hal sano kadib howlgalkii hotel jasiira gurguurta iyo kolinyo gaar ah ayaa u socdaalay dhanka magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose balse safarkaas ayaanan noqon mid nabadi ay ku dheehan tahay allah fadligiina mujaahidiinta ayaa qarax xoogan la beegsaday kolinyadiisa xilli ay marayeen waddada xidhiidhisa muqdisho iyo marka kow iyo labaatankii februari sannadkii laba kun afar iyo toban waxaa dhacay iskuday kale oo la doonayay in dhegta dhiigga loogu daro xasan sheekh maxamuud howlgalka ayaana ahaa markan mid ka duwan kuwii hore waxa uuna ka dhacay xarunta villa soomaaliya xilli uu isku dayey inuu aado masjid ku yaala gudaha xarunta madaxtooyada ayayna halyeeyo ka tirsan istishhaadiyiintu waxay ka dul shanqariyeen rasaasta waxa uuna howlgalkaas socday muddo hal saac ah iyadoona khasaare xoogan la gaarsiiyey cadowga sidaba xilligaas uu warfidayeenka la wadaagay sheekh cabdilcasiis abuumuscab murtad nuur shirbo oo ahaa taliya ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka murtadiinta iyo agaasimiya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda riddada ninkii lagu magacaabay maxamuud xirsi indhacase iyo tobannaan kale oo murtadiin ah ayaana saacaddaas dhegta dhiigga loo daray bishii februari ee sannadkii laba kun toddobiyo toban xasan sheekh maxamuud ayaa isaga tegay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya kadib markii looga adkaaday doorashooyin gaaleedkii dhacay sannadkaas balse mar kale shan iyo tobankii mey laba kun labaiyo labaatan ayuu ku soo noqday xukunka villa soomaaliya waxa uuse markan dhadhamiyey cawaaqib kuwii hore ka daran iyadoo loo diiday harsi iyo hoyaad intuba hadda oo ay saddex iyo toban cisho ka harsan tahay in ninkan ay u buuxsanto saddex sano waxa uu si dirqi ah uga badbaaday ilaa saddex iskuday oo lagu doonayay in ummadda looga horleexiyo dhibaatadiisa bishii sebteembar ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan xilli maleeshiyaadka murtadiintu ay guluf ashahaadala dirirnimo ah ka wadeen wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca bartamaha soomaaliya ayuu murtad gurgurta talis ka dhigtay magaalooyin ka tirsan gobollada galgaduud iyo hiiraan balse wax ka yar soddon maalmood ayuu ka badbaaday laba iskuday oo lagu doonayay in nafta lagu dhaafiyo wafdi uu hogaaminayey ayaa shantii sebteembar camiliyad istishhaadi ah lagula beegsaday magaalada maxaas wuxuuna gurgurta ku badbaaday si dirqi ah gudaha magaalada dhuusamareeb waxaa siddeed iyo labaatankii sebteembar mar kale ka dhacay laba camiliyad oo istishhaadi ah kuwaas oo si gaar ah loogula beegsaday murtad xasan sheekh maxamuud camiliyaadka istishhaadiga ah ayaa lala beegsaday madaxtooyada maamulka riddada ah ee ka dhisan dhuusamareeb halkaas oo deegaan u ah madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil ashahaada la dirir ah waxaa jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiishii iyo askartii mas-uulka ka ahaa amniga madaxyaweyntii murtadiinta ee la beegsaday dhimashada cadowga gaartay ilaa hadda inta aan xaqiijinnay waa lix iyo toban murtad kuwaas oo u badnaa waxaa loogu yara ciidamada sirdoonka ee ilaaliya madaxda riddada dhaawacuna waa afar iyo toban kale waxaa sidoo kale jira burbur gaaray gaadiid dagaal oo yaalay baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada riddada ee dhuusamareeb ayaa lagu yiri bayaan wakhtigaas ka soo baxay xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab siddeed iyo tobankii bishii maars ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan mar kale ayuu hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya waxa uu la kulmay weerar qarax ah kaasoo lagula eegtay albaabka galbeed ee madaxtooyada xilli uu ku sii jeeday furimaha dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe inkastoo uu ka badbaaday haddana waxa uu khasaare xoogani uu soo gaaray kolonyadii uu la socday xukuumadda gurgurta ayaana maalmahaas noqotay mid si aad ah loogu maadaysta baraha kala duwan ee internetka maadaama xasan sheekh uu sheegayay inuu aadayo furin dagaal xilli mujaahidiintuba ay ka dagaalamayaan hareerihiisa inkastoo ay jiraan howlgallo kale oo uu la kulmay haddana lixdan howlgal ayuu qirtay xasan sheekh maxamuud weliba iyadoo ay ka goylaayihiin maankiisa allahna waa uu u seetadheereeyaa daalimka balse haddii mar uu qabta madaayo aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyas
والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sida bulshada hiiraan dhanka sumuudka iyo sugnaanta uga dayan karaan bulshada reer khaza ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mas-uuliyiinta wilaayada culimada hoggaanka qabaa'ilka hiiraan iyo dhallinyarada wilaayada ayaa talooyin dhaxalgal ah isku dhaafsaday kulanka ugu horeyn waxaa goobta kulanka ka hadlay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan iyo sheekh maxamed ibraahim oo ka mid ah culimada wilayaadka islaamiga awalan wa qabla kulli shay allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa allihiina abuuray ee dunyadanna keenay islaamnimada nagu hanuuniyey nicmooyin badan oo aanaan meeshan ku tirin karin noo galay bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala islaamku saaad ogtihiin waa nicmo weyn qofuu ilaahay jecel yahay unbuu siiyaa waana diinka alla subxaana agtiisa laga aqbala ee raalliga laga yahay ina diina cinda allahi alislaam وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودينك إلهي رالي كي هاي ونعمة وقال سنة ربي سبحانه وتعالى وبحيو إسلام كاس مرك إلهي نوغو نعميي مسؤولية بان نغسارا يو واجبات إن دادكم مرك اللي قارسي ودادك الله ويارو أركانتا يتيراركا إسلام كو كتاغين وحاكم إذا أما وكسو الدعوة إليه إن لهلو داد حبارة وبرتا كديمنا دادك ويارا إن لهلو dad mabda'aas qaaliga oo ilaahay subxana watacaala u maartayna siiyey dad u taagan oo dadka gaarsiiya in la helo way allah subxana watacaala ambiyuu soo diri jiray waa ogtihiin nabigeena nabi maxamed baa u dambeeyey calayhi salatu wasalaam nabi ka dambaynaya ma jiro xilkii nabigeenna uu hayey iyo mas-uuliyaddii waxaa weeyaan innagaa la wareegnay isagii markuu tegey mas-uul annagay nagu soo wareegtay marka waana mas-uuliyad qiyaamo la isweydiinayo qofku waa inuu muslimka ogaado dacwadu inay tahay mas-uuliyad mas-uuliyad macnaheedu waxa weeyaan biri qiyaamo markaa tagto wax lagu weydiinayo wey waxyaabaha lagu su'aalayo oo lagaa rabay ka mid tahay marka inaan dacwadaas u istaagna ayadaa waxay ka mid tahay afarta arrimood ee suuratulcasri lagu sheegay ee khasaarada looga baxay ka mid tahay insaanku dhammaan wuu khasaaraa layidhi danihiisii iyo dantiisii muuna gaarin ciddii afar arrimood laga hela mooyaane afarta arrimood saddex haddii aad la timaado oo mid aad ka tagto ku anfici mayso waa in lagaa wada helo way watawaasow bilxaqigaa ka mid ah xaqa sheegidiisa iyo dardaarankiisa ka mid ah waxyaabaha khasaarada looga baxay ka mid tahay haddii la waayo waxaa weeyaan khasaarada ayaa imanaysa marka dareenkaas inaan wada qaadanno waajib min waajibaati rabbeen inay tahay wada qaadanno cid kastoo atbaacu rasuula waa noocaas waalge ana waman ittabacanii allah subxaana wa tacaala nebigiisa markuu ka hadlayay aniga ciddii i raacday buu qof kasta oo ataabic lirasuul sal ly wasalam waa xil iyo mas-uuliyad u taallo wey xasba daaqatihi ayuu gudanayaa oo laga rabaa marka na anfici mayso qofku inuu di jamaacadiisana xaadiro juskiisana akhristo kitaabihiisa iska akhristo reerihiisa iyo beerihiisa iyo danihiisana qabsado intaa uu ku ekaado ku anfici mayso waa in ummadda aad u fikirto man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa minhum waa waciid adag falaysa minhum arrimaha muslimiin dadkaan ka fikirin ummaddaba ka mid maahale waa laga dhex saaray marka u fuqayn inaan kor u qaadno xilka ay mas-uuliyaddana aan dareenno waxaa weeyaan haddii aannu doonayno dadku inay hagaagaan waxaan doonaynaa dadku inay ilaaha addoommo u noqdaan oo alla keliya la caabudo oo gaalnimihii shirki la waayo ayaan raadinaynaa xagseen ku heli karnaa arrinta ayadaan aan dalbayna aan doonayno sideen ku heli karnaa waxaan ku heli karnaa in aan dacwo ilallaah la helo dacwadu waxaa la yidhaha waa dariiqatu tacbiidi nnaas ilaa rabbihim waa waddada keliya dadku ilaahay addoommo looga dhigi karo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma laabudda min alxikma zamanka aad joogto iyo wakhtiga aad joogto iyo dadka aad la hadlayso ayadoo waxyaabaha la ilaalinayo waa in shucuurkaas marka na galo walaalayaal diinka islaamka mas-uuliyaddiisa aannu xambaarno waxaa weeyaan ducaad ilallahi aan noqonno sidaas
xaqiiqatan waxa aan aragnay sumuudka reer khaza ah wax aad ula yaab leh xilligan aan joognana waa dhacdo cajiib oo dunidan hadda aan maanta ku noolnahay ka dhacday ayna tahay qof walba muslime inuu micnaha maxaa layihahda ku cibro qaata ay tahay xaqiiqatan waa wax la yaab leh waa wax aanan la suuraysan karin waa wax micnaha qof walba muslime qalbigiisa micnaha maxaa layihahda dhiig ka keenaya waxa waaye xaqiiqatan ilmo ma aani xaqiiqatan marka waa arrin aad iyo aad ula yaab leh waxyaabaha marka oo aan ka garan karna sumuudkooda ku tusaya micnaha maxaa ka ka mida dadka aad arkaysid oo waxaasoo dhibaato ku dhacayaan ayaa waxay ka fikirayaan qudus iyo xuraynteeda qudus ma iyaga keligooday u taalla mase waa muslimiin oo dhan waxaad garan kartaa marka waajibka dadka muslimiinta saaran ee xaggaa ka saaran inay dareemaan khudlaanka lagu sameeyey reer khaza maxaa yeelay sababtuna waxay tahay dadkii muslimiinta waxaa dul fadhiya oo dul degay oo micnaha maxaa layidhahda dhuqaad baa micnaha maxaa layidhahda korkooda saaran oo muslimiintii micnaha maxaa layidhahda matalaya oo meel walba ayaga joogo waxa ay hayaanna ay tahay yahuudda inay u yihiin waardiye inay u yihiin waxyaabaha ay samaynayaan waxaa ka mid ah in qof muslim oo xanuunsaday oo waxaan aragnay arkay ee damcay inuu meeshaasi galay uusan geli karin maxaa ka soo horreeyo askariga micnaha maxaa layidhahda misriga ah waxaa ka soo horreeyo askariga micnaha maxaa layidhahda maxaa urduniga ah waxaa ka soo horreeya kan lubnaaniga ah waxaa ka soo horreeya kan suuriyaanka kulligood waxay difaac u yihiin yahuuday difaacayaan laakiin in badan oo dadkii muslimiinta ka mid ah inaysan dareemaynin oo laga yaabo inuu kaas muslin u arko ka uu leeyahay hee waxyaabaha la yaabka oo culimmada ay ka warrameen waxaa ka mid ah nin sheekh oo qoray walitastabiina sabiilu lmujrimiin mujrimiinta wadadooda inay caddaato oo aayaddaasuu micnaha maxaan dhaa ciwaan kitaabkaga dhigay waxyaabuhu ku soo guuriyey kitaabkaasi waxaa ka mid ah meeshan urdun la yidhaahdo ayaa wuxuu damcay nin inuu gudbo oo dadka reer khaza u hiiliyo markaasa markuu xuduuddii iyo meeshii maraya xuduudihii beenta ahaa ee gaalada ay dejisay markuu meesha maraya baa waxaa dhacday micnaha maxaa layidhahda ay arkeen kuwii waardiyaha ahaa xabad baa lagu bilaabay waa cararay meeluu galo ayuu raadiyey kollay uun ilaahay baa bixiyey meel buu galay markaasaa waxaa dhacday muddo yar kadib xoogaa yar markuu joogay yaa waxaa dhacday wuxuu isiriniyo seed ku baxsataade waa lagaa war helay qaab aad ku baxsatidna malehane seed samaysaa markaasuu wuxuu arkay askari kuwii riddada ka mid ahoo meesha ku tukanaya salaad tukanaya markaas wuxuu is yidhi wallaahi kan waa roon yahaye amaad u tagtaaba markaas wuxuu u tagay kiiuu u tagay markuu u tagayba wuxuu ku bilaabay katiinuu ku bilaabay salaaduu ku sirmi ogow salaaduu ku sirmi marka walaalayaal dadka muslimiinta waa inaysan ku sirmin dhibaatada dadka muslimiinta haysta waa murtadiinta la dul saaray waa inay taas dadka muslimiinta dareemaan oo dhammaanteen aan dareen haddii maanta la rabay in loo hiiliye khaza waa in murtadiin laga takhallusa waa si kale lagu gaari ma karaayo marka walaalayaal maxaan ka baranaynaa waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan qof walboo naga mid oo wax akhrin karo waa inuu akhriya siirada reer khaza inuu akhriyo khaza iyo wixii ka dhacay inaan akhrinno inaan akhrinno haddaan wax fiirsanaynana fiirsiga qofkii wax akhrin karo daraasaad laga sameeyo waxyaabaha la yaab kale oo sheekh cabdalla cazaam uu sheegay waxaa ka mid ah umamka iyo tajaaribtooda waa la kala faa'iidaystaa waxyaabahay tilmaamay waxaa ka mid ah waxaan ku arkay buu yidhi afghanistaan dagaalkii markii ruushka lagula jiray nin baa yimid oo switzerlandays ah gaal waay u fiirso wuxuu yimid afghanistaan uu yidhi muddo dhan buu ku sugnaayo buu yidhi wax buu qorayay waxaan weydiiyey buu yidhi adiga maxaa dhibkan iyo rafaadkan iyo meeshaan ku soo geliyey markaas wuxuu igu yidhi buu yidhi waxaan rabaa ree afghanistan sumuudkooda iyo sabarkooda in micnaha aan u gudbiye dadkayga oo ree switzerland waa gaal u fiirsa wuxuu rabaa muslimiintii wixii ay sameeyeen sabar waxaan see ku dhacday awooddii duunyada lagu tilmaamayay inay jibiyaan oo saas sameeyaan waxaan waan qorayaa lacalla hadday nagu timaado annaga sidaan isu difaaci lahayn aan ugu faa'iidaysan ka warrama annaga ma mudni miya inaan micnaha maxaan dhahaa wax ka qorno inaan macnaha akhrinno oo aan ka faa'iidaysan oo markaasi waxaan samaynaynana markaasi noo noqoto insha allahu sida xamladan oo kaleeto iyo wixii kaleeto lamid ah ayaan dhihi lahaa intaasaan kusoo gabagabaynaya wasala allah wasalam calam sidoo kale waxaa goobta kulanka wadatashiga ah ka hadlay talooyinna soo bandhigay odayaasha dhaqanka ee wilaayada hiiraan bismillaah alxamdulilaah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan mar haddaan meeshaan isugu nimid aragnay dhibaatada loo geysana dadka muslimiinta ee walaalaheena ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadku waa hal jir hal meel oo jirkaaga ka mid a haddii la qabtane habeenkaa ma seexanaysid waana soo jeedaysaa reer falastiin waa ilmaheennii haweenka la laayey waa haweenkeennoo kale gabdhaha la laayey waa gabdhihiina la dhashay oo kale waayeellada la laayey waa waayeelladeenni oo kale waxaan leennahay dhibaatada dadka muslimiinta haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qaado hana moodina falastiin oo keliya in loo dan leeyahay soomaalidu waxay dhahdaan ninkii khayrka loo xiroow aadna soo qoyso taas waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto ha la socoto falastiin iyo ayada waxba isma dhaamaane qayrkiisa ninkii loo xiro adna soo qoyso waaye dadkan reer falastiin dad cajiib badan waaye waannu aragnay adkaysigooda dulqaadkooda tadxiyadooda waannu aragnay annagana insha allahu tacaala waxaan leennahay dadka soomaaliyeed laftigoodu ma sahlana waxaan leennahay marka dadka soomaaliyeed haddaan nahay odayaashii dhaqanka oo culummadiina runtii ay noo joogto waxaan leennahay dhibaatada reer falastiin haysata waa aragteen adinkana meel dheer idinma jirto insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa in xamladan ay gaala ay ku burburi doonto annaguna la mid ayaan nahay saaha lala socdaan leenna waxa meesha ka dhacayo nadariga oon aragnay waxaan dhihi karnaa waa sawarkiiyo nadari ah sawarka ilahi qur-aanka noogu sheegay subxaana wa tacala nabilahi maxamed noo sheegay oo nadari oo ficilkiisa dhacaya ayaan maanta fiirsanay walaalaheen ku dhacaya ghaza ama reer falastiin guud ahaan waxaan ka qaadanaynaa horta waxaan leenahay waxaa loo haystaa walaalaheen iyo annaga ama guud ahaan muslimiinta allah yidhi qul hal tanqimuuna minna ilaa an aamanna billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaykum waxa noola dilaayo oo loo dilaayo oo guryahooda habeenkii loogu miraayo markay seexdaan diyaaradaha u beegsanayaan markay u cararaan meelihii musishfaa ama isbitaaladiina loo duqaynaayo meelihii qaxootiga ay ku noqdeen carruurta ay ku carareen iyo haweenkiina loo duqaynaayo waa intaas waxa duqaynayo gaalana maxay rabaan walan tarda canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum aan leenahay inta ay ka rabaan waa intaas haddaan nahay muslimiin isku cadow baan nahay walaalaha sidaas loo galay lixdan sano iyo ixtiraal ay ku jiraan yahuud iyo gaala soo hawar wacatay sawarkaas iyo dulqaadkaas lixdan sano ay ku dhex jireen annagaa sagaal iyo toban sanaan maraynaa soomaaliya markaan idhi ilahay kitaabkiisaan isku dhaqaynaa sagaal iyo toban sanaa laga joogaa sagaal iyo toban sano iyo lixdan sano inta noo dhexaysa sawarkaan inu isu jiraa waxaan isu dardaarmaynaa oon ummadda muslimiinta reer soomaaliya ama guud ahaan muslimiinta meel joogaan baan u dardaarmaynaa dayaysha ayay naga mudan yihiin reer khaza dhaqan ahaan waxaa naga geeriyooday halkan ugu tacsiyaynayna guud ahaan soomaaliya walaalkeen xasan ibraahim muudey naqiibkii beesha gaaljecel ee jubbooyinka waa shahiidi cadow ayaa dilay ninkaasna waasaad ku taqaanaan dhammaan dhaqanka meelhas jooga og yahay nin guudo ummadeed uu ahaa nin maxaa la yidhaahdaay u shaqeeya ummadda soomaaliyeed oon habeen iyo maalin aan nasanin asigoo hadda markaas ayda ah alamru bilmacruuf wanahy calmunkar soo fulinayo cadow dhexda u galay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan allah naga kaala ninkaas asiga gaar ahaan qoyskuu ka baxay badelkiisoo khayr qabana allah na siiya bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah dadka walaalaha waxaa waajib nagu ah walaalaheen reer falastiin inaan u gurmanno u gargaarno gacan u fidinno oon dhiig u daadinno ayaa waajib nagu ah qofka markii la yidhaah reer falastiin ha loo gargaaro waxaa ku soo dhacaysa xagee la maraa xagee loo aadaa xagee ma aha yuhuudda meesha ha joogto oon laay rabno ayadoo madmadooba magac soomaaliyeed watay halka joogtaa gacmaheediya halka yaalla caqligeediya halka yaalla dhaqaalaheediya halka yaalla dadkay soo kiraysataa jooga waxaan leeyahay falastiin ha loo gargaaro falastiin ha la adeeya qalbiga nooga soo dhicine waa kuwaan hadda ay ku adeegaan inay kiraysteene kuwaanay kiraysteen ha lagu dhaqaajiyaan leeyahay oo yaan la sugin reer falastiin see lagu gargaara yaysan dhicin waa kuwan jooga oo madmadoow oo magaceenna wata asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta maanta meeshan waxaa ka dhacay waxa aan la sheegi karaynin qalbigeenna iyo jirkeenna wax gelgeli ayaa meesha maanta ka dhacay waxaan wax naga daboolnay ahayeen annagoo inkastoon la soconnay raadiyaasha aan ka maqlaynay falastiin intaasoo yacnay oo kumakuma ka shahiiday waa la duqaynaya dhagahan ka maqlin laakiin maanta si leef ah ayaan u aragnay waxaa falastiin haysta geeridii galbeed ka dhacda guntahaada ka dayaalayri falastiin waxa ku dhacayo macnaha annagana wayna soo hayaan mid ma dhici doonto insha allahu tacaala hadduu allah aqbalo ina carruurtii walaalaheenna falastiin muslimiinta ahaa ina karuus lagu laayo saas ay u noqdaan mid dhaawac mid lugoodo mid shahiido ou noqdo aniga canugayga ii joogo yar hadda canugta ii yaroon jeclahay aan in soo qaado aan shushumiyo laa wallaahi beriga ka bacdi ma dhici doonto biidni illahi tacaala ma dhici doonto inaan walaalaheenna la gumaado annaga aan guryaheenna aan jiifanno inaan wallaahi aan jiifno wax saxa maahan meesha maanta waxaan ku arkay wax la fiirsan kara ma ahan kuweennana waa soo haysaa waxaan kaga digayaa muslimiinta meel kasta oy joogto muslimiinta inaan ka daqanno walaalaheenna falastiin markan falastiin aan ka daqanno keenna waa badbaadaya aan dagaalanna annaga sidoo kale waxaa goobta kulanka kelimad ka jeediyey sidoo kalena goobta kaga dhawaaqay xamlo taxriidi ah oo wadafur u ah sidii bulshada hiiraan dhanka sugnaanta iyo adkaysiga ay kaga dayan lahaayeen muslimiinta khaza waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة إلها نوغو نعميي نعموينك أن كوبي كرين وإيمانك إسلا نمد أقويهين بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحنوم هذا علينا دمان مشاركين تا كسو قيب قلي كلان كان ولا تشيقا هي ودحيا dhammaan dadka waxgaradka ah ee wilaayada islaamiga hiiraan hadday culimo yihiin hadday dhaqan yihiin hadday ganacsata yihiin iyo qaybaha bulshada kuwooda saamaynta leh ujeeddada kulanku waa kulan looga wada tashanaya xamlo dacwi ah taxriidi ah oo ay qaadatay wilaayada in ay ka dhaqaaqdo dhammaan muxaafadaadka oo dhan xamladaas oo magaceedu yahay waxarid ilmu'miniina cala alqitaal shicaarkeeda inuu yahay kun fii thaqrin min thuquuri alislaam aw qaa'iban canhu bicudrin wa xikma walaa takun thaalith xamladaas dadka aan ugu yeernay in aan kaga wada tashanno qaabkii aan u howlgelin lahayn qaabkii la isu qaybin lahaa dadka ikhyaarta ah oo anwaacda ka kooban oo kasoo qaybgalay mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran dad waayeelle ahoo safarra soo galay baa ka mid ah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala sida aan u qaadanay inuu noogu dhammaystiro waxaan rabnaa marka qaabka loo dhaqaaqi doono oo xamlada loo qaybiyey ama dadka u qaybsan yihiin waa ilaa saddex kaafilo ayaa dhaqaaqi doonta wilaayada bari iyo galbeedba isla isu qaybin doona waxaan rabnaa marka waxa la xaqiijinayo oo dadka la gaarsiinaya lamber kow waxaan rabnaa in ummadda loo sharaxo loo sheego jihaadka axkaamtiisa iyo fadligiisa ummadan muslimka maanta waxay ku cisoobaysaa oo sharafteedii karaamadeeda ay ku jirto waa in la jihaado la dagaalamo ilaahay diintiisa loo dagaalamo la difaaco waxa aan maanta micnaha ku yeelanayno horeyna loo tijaabiyey maantana mujarabahoo la wada ogyahay waa inay ummaddu dagaalanto diinteeda difaacato sharafteeda difaacato markaan dagaalannay oon diinteenna ilaashannay oo nafteenna bixinnay oo maalkeenna bixinnay sharafta aan maanta u fadhinna ayaan u fadhinnaa cidda intaa yeeli weydayna maanta iyagoo dullaysan bay meel joogaan waxa dhacaya oo caalamka ka dhacaya oo shareeca la dirirka ah oo islaamnimo la dirirka ah oo aan wax loo aabayeelaya jirin cid lala diidan yahay ma jirtee tabarta gaalada unbaa meesha taallo qolo walbana sidaasaa la yeeli lahaa filimkii qiimaha badnaa oo aan fiirsannay oo aad wada arkayseen darsiga muuqaalka ahaa waa aad arkayseen sida loo galay owlaaddii iyo shuyuukhdii iyo waayeelladii dadkii aan walaalaha ahayn ee reer khaza caalamka oo dhanna gaalada sidaasay ka rabaan marka ummadda waa inaan barno jihaadka muxuu yahay xukumkiisa muxuu yahay muxuu u qaybsamaa fadligiisa muxuu yahay maxaa lagu helaa maxaa looga badbaadaa ummaddeenna waa inaan barno ummadda waa inaan ku taxriidino jihaadka inay mushaarakayso wakhaasatan dhallinyarada waa inay buuxiyaan huquurta waayeellada waa inay u istaagaan ducadii allabariga iyo infaaqa iyo dhiibista kuwa maalka haysta oo culimmada waa inay taxriidiyaan oo dadka la hadlaan kuwa maalka haystana waa inay dhiibaan waxay haystaan ummadda marka waa inaan ku taxriidinno ku tarkiisinno inay mushaarakeeyaan jihaadka waxyaabaha kale oo aan ku tarkiisinayna xamladeenna waxaa ka mid ah waxyaabaha sababi karo inaan garan weyno waxa ilaahay nagu leeyahay oo ay ka midk yihiin mukhadaraadka iyo fisqiga iyo foolxumada keena qofka inuu caqligiisa tago qofka inay garashada ka tagto qofka inuu fahmi waayo waxa u yaallo qofka marka dambe inuu cadowgiisi u noqdo camiil u noqdo mukhadaraadka kowka ah waxyaabaha kale waxaa ka mid ah oo cisyaanka ilaahay laga gala subxaanahu wa tacaala waxyaabaha fuxshiga iyo foolxumada iyo zinada iyo keena ama muqadamaadkeedaba ha noqoto waxyaabaha noocaasa ummadda in laga taxriidiyo waa waxyaabaha keena haddii ay bataan dadka in barakadooda ay tagto in cadowgooda ay u gacangalaan waxyaabaha kale oo aan rabno in xamladan lagu taxriidiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo loogu dhowaanaya aan qof waxba looga rabin dadka culimmadahu waayeellada dadka nuqabada dadka waxgaradka dhammaanteen shaqada aan wada qaadanayna mas-uuliin iyo wulaad qodobka kale oo ayadana lagu tarkiisinaya waxaa weeye waa qadiyadda tajasuska iyo gaalada in cumalo loo noqdo gaalada in lala shaqeeyo khutuurada ay leedahay ummadeenna muslimka inaan u sheegno dadkeenna waaqica inaan ka dhisno waxa adiga aad leedahay ilaahayna uu kaa rabo jannana aad ku gelaysid iyo waxa kaa mamnuuc ah ilaahay uusan kaa rabin haddaad la imaadana ilaahay cuqubadiisa ciqaabtiisa cadaabkiisa lagu gelayo waxaa ka mid ah gaalnimada gaalada in loo shaqeeyo tajasuska waa lagu gaaloobaa waa waxun waa lagu dulloobaa qodobkaana in ummaddii laga booriyo dadka loo sheego tuulooyinka laga sheego baadiyaha laga sheego bilaadana laga sheego ayadana waxyaabaha aan rabna iyo wixii khayr ah oo noo muuqda dhammaan in ummadeenni iyo wixii ayadoo ummadda dhibaato u ah intuba xamlada way xaqiijinaysaa ilaahayna waxaan idinkaga rajaynaynaa kulligeen aan idinnooga wada rajaynaynaa in uu nooga dhigo xamlo mubaaraka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdeeda inuu roob nagu siiyo barakaysano badan dhexdeeda in ilaahay subxaanahu watacaala nasri iyo guulo nagu siiyo alla subxaanahu watacaala tawfiiqa talada inuuna haleeshiiyo qolo walba iyo meeshay aadana alla subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa in wax idin soo dhoweeyo ummadda inuu qabuul idiin geliyo ummadda inuu qabuul idiin geliyo wax idin inkira in la waayo sali allah wasalam calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa degmada ceelbuur ee wilaayadaasi ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo goostay safka cadowga taayibintan oo tiradoodu gaarayso ilaa saddex askari ayaa ka mid ahaa maleeshiya oo kasoo duuli jirtay degmada ceelgaras waxaana towxiidka loogu qabtay degmada ceelbuur markii towxiidka loo qabtay kadib ayaana waraysiyo la yeelanay waxaana waraysiyadaasi inoo qaaday walaalkeen anas al ansaari aniga waxaa la dhahaa xasan cabdi maxamuud waxaana joogaa maanta ceelbuur albur marka maanta maxaa u joogtaa nin waxaa waaye ilaahay u toobadkeenaa marka maanta toobadaa lagu qabtay marka maxaa ka toobad keentay sheekadaada dib noo- noo bilow Een, horta ninkaas anoo iska shaqaysdhoon meel dhulkaygas baadiyaha joogo horta waxaa waaye isoo waca ka bacdina wuxuu wurin waxaan kaa rabaa inaan ila shaqaysid maxaa waaye ila shaqadu Een, aniga waxaa waaye macluumaad maas waxaan u joogaa een, qayb dagaal saaran kabacdi waxaan iri aniga xaa macnaa ani maa waan jooga waan ka shaqaystaahe maxaa wax adigu ahayd xeeyi ninka marka muxuu kusoo wacaya marka muxuu muxuu yahay Ah, ragga mucudleyda wa meeshii baa aniga aan wuxuu ii sheegay lacag boqol iyo labaatan dollara markuu adiga kusoo wacaya intay joogtaa maxaa eh, maxaas qaban jirtay aniga shiniley ah waxaana joogay meel la yidhaahdo shabaax xoostaa ceelgaras Aye.
waxaas anu joogo soo baxay waxaan kaa rabaa warin inaa ila shaqaysid qaabkii ula shaqeynaya marka qayb ciidanimo inaa igala shaqaystaan rabaa ani macnaa waxaan iri eh, nin baaga moodaa ma ihi shaqaan haystaa Eh, waxa ahaydaa maxay yihiin ciidamadaas waayo ciidamada macnaa xaal isku sii aan dhaha ani wuxuu iri boqol iyo labaatan lacaga aan bixinaa boqol iyo labaatan lacaga maa bixina haa anigii waa ku fududaa dhawaa gala Een, waan tegay meeshii Waa bartay.
meesha degmada waxaan tegay gurceel Aye.
degmada gurceel markaan tegay een, bartuu joogayaan tegay anigu nin mahaas muslin uguma tegin waa gartay marka een, muslimnimo markii hore oo adiga wilaayada islaamiga joogi jirtay waa ka warreysay nimanka murtidiinta oo gaalada la shaqaystay inay muslimiin ahayn taasaan ogaaday waana ku fududaaday ilaahayaan uga toobadkeen waxaa noo sheekaysaa marka markaa meesha tagtay een, inta maalina la joogtay iyo waxyaabaha kala kulantay afar iyo toban maalin aan joogay meeshaas waxaan kala kulmay meel lagu noolaa karo la joogi karo maskaxdiisu ay joogto niyadiisu ay joogto ay ku noolaa karaan maahayn wax marka howlgala adiga aaday iyo ma jiraan ma jiraan aniga afar iyo tobankaas maalin meesha xeradahan joog halka maalinoo waxaan ka baxay eh, ninka la yidhaahdo aan jaanis ka hel waxaan ku weydiina marka afar iyo toban maalina meesha joogtay meesha markii aa inta ka tegaysa degmada ceelgaras waxaa lagu sheegay in dhaqaale boqol iyo labaatan lagu siinayo Een, waxaa sidoo kale een, la kala qaatay shaqo oo la qabanayo oo dadkii ah ka dhalatay khaasatan ceelgaras iyo reedid inaad soo weerartaan qorshadaas ayaa u baxday aniga niyo taas een, horta qofku waxa waaye wax badan oo markii wax loo sheegay fakara laakiin fakradayda markii koowaad intaasba kuma soo dhicinba si fududa aniga waxaa waaye aan ku baxa hadda kolley markaan meeshii tagana wixii meeshii laga yahay iyo dadka joogasay yihiin iyo nolosheeda waan arkay kabacdina ilaah iga soo hanuunsha waan ka toobadkeen Een, rag badan ayaa kula joogay qisadii waxaa nooga sheekaysaa habeenkii adoo jiftay ka- laga kala dhuuntay Eh, habeenkaas waxaa waaye shan naa loo dhiibo waardiyo ninna waa xirnaay ragga seexda aniga keliya maahayn saddex nin iyo aniga afartaa seexan Eh, salaad subaxeena raggiiyo meesha ka maqan maca kii maha ku jiray aan waxa waaye ka weyn raggii waxaa waaye waxaan qoryihii yahayn meesha ma yaalliin waa baxeen ma joogaan waxaa nagu maqaalaa raggaas lixda ee soo baxay iyo adiga iyo rag nagu qiyaaseen inaa ku dhadhowd yihiin ninka meesha jooga oo murtidiinta ka tirsan oo sarkaalka ah bal ka waran ma uga sokeen iyagu Aye.
ilaa waxaa waaye nin een, keligiis waxaa waaye meel jooga oo waxaa waaye een, qol gaara leh annaga dhammuna waxaa waaye een, bannaanka wada joogi jiran ama rag soo tega ha ahaadeen ama nin hadda ku har ha ahaado ama aniga aan ahaadee ragga bannaanka wada jooga oo bannaanadaas wada jooga een, aan wada ahayn idinkoo qaraabo la ah inuu iska keena ilaaliyo haddana howlgal uu idinka rabo inuu soo waco barnaamijkaas maxaa ku qiyaastay barnaamijkaas nin waxaan meesha aniga aan waxa way uga soo tagaba waaye waxaa waaye ninka la yiraahdo een, aniga hadda saan ku arkay markii aan tagayay ma aana ku ogeyn laakiin iska ilaalin iyo waxaa waaye ninkaas aniga inuu ummadda oo waxaa waaye madaxa isu galsho aan arrinkiisa ku arkay markaan ku arkay bacdina ilaahi subxaana wa tacaala iga sugid maanta waa toobad keenta waxaa ku sugantaa degmada ceelboor ilaa islaamiya galgaduud see lagu soo dhaweeyey si wanaagsanaa liisoo dhowey ilaahi subxaana wa tacaala aan isu toobad keenay Hadda maanta lacagay ku ballan qaadeen in mar dambe lacag dambe ay ku qaado ama riddo iyo barnaamijkeeda aad mar dambe u noqoto malaga yaaba war xataa waxaan ku iri adduunyada iska day aqina wajahada haddaan arko waa kaa shalay mujaahidiinta inaad dagaalanto maanta murtidiinta la jihaadaysaa mowqifkaana dhexaad xitaa ma jiri maa ya aniga maya taas waxaa waaye haddii wixii xagga ka jiray nin soo arkayoo waxaa waaye wixiin soo arkayaan mogta marka markaa soo aragtay marka go-aan aad gaartay shalayna murtidiin waa la sheegaya laakiin wax macluumaad badan kama laakiin markaa soo aragtay intan jihaadka iyo- iyo wilaayadka aad aragtay marka go-aan aad gaartay waxaanaan gaaray inaan waxaa waaye ninka la yiraahdo uusan ninkaas muslimnimada uusan waxba ku lahayn nuune ibraahim siyaad waa gartay marka nuune maxaad ahayd markaadii hore waxaan ahay shacab degmada ceelgaras aan geelku ilaali jiro ceelgarsa geel ku ilaalin jirtay oo wilaayada ka tirsan maxaad noqoto intay aaday waxaan aaday gurceel aan la yidhi lix boqol oo dooraa lagu sii aimaaw waxaa la yidhi waa lagu tababaraa dagaalaa lagu galaa aa la yidhi marka waxaad u baxday lixda boqol lagu ballanqaaday inaad ciidan noqoto haa marka adiga wilaayada islaamiga ku nooleed oo ceelgarsa ku nooleed qaabkay kula soo xiriireen marka altool aan soo waca dadka meelaha jooga usoo sheega umali oo soo wacay leeberian sheekaysaynay wuxuu yidhi lix boqol oo doolaraan ku siiya iima marka wuu ku soo wacay lacagu kuu ballanqaaday waa baxday gurceelaa tagtay inaa ciidan lagaa dhigo oo wilaayada islaamiga kusoo duusho meeqa maalin la joogta marka labaatan maalmoodaan ku xirray ma labaatan maalmood aa la joogtay wixii lagu ballanqaadaa ma heshay maya hal xaba meel hadafkaad wuxuu ahaa inaad lacag u gashay inaad ciidan u noqoto haa waa fakeray markaan fakeray inay sidantii ku jira maana aan salaad la tukayn waa arka waxaan ku weydiina adiga maanta waqtigaa baxday iyo waqtigaas soo noqota waqti aad u kooban waayo wilaaya islaamiga ayaa joogtay nimankaas waa maqli jirtay inaan salaad tukan oo murtadiin yihiin oo ilaahay ka fartin hadda hadafkii meesha u fadhiyaan gaala inay difaacu yihiin intaasoo dhan markii lacagta kuu diideen keliya ma kugu soo dhacday awl aada umaana aqoon nimanka markaan u tegan waxay yihiin waa arka inaysan salaad tukan oo gaalo ay yihiin waa arka waxaan ku weydiinaa marka asbaabta lagu tababarayay waxay ahayd inaad kusoo duusho degmada ceelgaras oo aad ka dhalatay marka maxaa dadnimo iyo inaad tolkaada kusoo duusho maxaa faa'iido ka helaysaa ma lacaga tolkaada inaad kulaysa ugu talagashay doqonnimo waa raalliximo waa waa gartay markaa miita waa fakeray markaan fakerana waa arkay inaan waxaan ku weydiinaa marka maalmo ka hor intaada bixin malishaad oo murtadiina oo kasoo jeeda khaasatan degmada ceelgaris eeradeeda ayaa lagu laayay meesha waa joogta xilligaas wilaayada islaamiga cashar kuma qaadan in dib lagu soo celiyo haddana meesha dhibaato kaa soo gaarto cashar kuma noqon cashar ima noqon maana soo aadee bismaleen waddankaana ama dagaal soo aadee xismaana leen dhulkaaga way ninka hadda magacaabaysa waa ogtahay inuu meela ceelgaras aan ahayn in hadafkiisi ahayn oo tolkiisi uu qor soo qaatay inuu laayo iyo xabad ka dhex riday marka si ogaashaa ku baxday maana isleen waddankaanu kuu soo wadaa iyo waxaanu anu niyaddii kumaysa jirin
marka waa ka toobadkeenta hadda waa ka toobadkeen malaga yaaba marka inaa mar dambe dib ugu noqoto maya maya magacaa inoogu bilaaba cabdulqaadir maxamed cabdulla xasan ayaa anoo jooga waxlaa isoo ila shaqay tuwa waxla isoo soo waca niyaddeeda go-aansaa waa aad waa u tegay marka ku soo waca marka maxaa ku leeyahay maxaa sababa ku soo waca anuu ila shaqeeyo dhah wax kala shaqaynaysaa inaad dagaalanto maalmaha i sheeg lacagna lagu siiya shaqeydo lacag rabaahow waa u tegay anuu shabaab uu isugu yiri markaas oo lacag ku shaqeeye ana markaas waa u tegay markaan maalin la joogo meeshan qaran cad lahayn markaan arkay ana waa ka bax deegaanka ceelqooxla ayaa ahayd wilaaya islaamiga ku nooleed maxaa kuu kalifay waxaasniyo shaydaan ni meesha geeyey markuu ku soo wacaya adiga wiil aada u daeeraa tahay nambarkaada yaa soo siiyey xiriirkiisa ma hore mu taqaan xiriirkiisa ugu hore usmaana aqoon dad meesha jooga siiyey qof kale siiyey maqla markii in soo garaaca usaanoo hababta sunkaas uu sheega isna waxaa ciidan u noqonaysay inaad dadka ka dhalatay duulaan a ku qaado oo degmadii deegaanada kasoo jeeday aa soo weerarto bal ka hor barnaamijkaas mase kula noqday wallaahi xaaladuu ma afyara dhibaato adduunka maanta ceelbor maxaa u joogtaa ceelbor walaayada in hoos imid inay ogaato meesha wax dhibka ilaahay xorbaan soo arag soo maaha in walaayada ogaato ilaahay xaggiisna u taba keenay ceelbor marka imaad see lagu soo dhaweeyey ma wax culeysaa la kulantay mise xaaladaas xaaladdu baa la yahay walaayada wax dhib anaga nagama isa gelin
marka intay ku noolaa rabtaa marka aniga waddankeen joogi rabaa diirayd deegaanadii aktin ma laga yaaba marka inaa barnaamijka iyo ku noqoto ciidanimadii iyo magacislaynimadii maya ku noqon maayo دين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaannu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا